haa waxa weeyaan gobolka dhammaantii waxaa ka jira howlgal ballaaran ciidamadan anisom iyo kuwa soomaaliya oo iskaashanhaya kuwa annaga dhowr meelood ay kasoo galeen meelaha hadda aan gaadhnay aan gacanta ku dhignayna waxaa kamid a xog dhuure cudur waan ku wajahanahay waajib sidoo kale marka dagaal ballaaran oo dhammaan gobolka lagaga fixinhaya ururka al-shabaab ee argagixisada ayaan qaadnay dabcan weerarkaasi ballaaran inaad sheegayso ay wad qaadeen ciidamada soomaaliya kuwa ethoobiya ay kaga hortageen shabaab dagaal culus ay halkaasi ka dhacay khasaaraha maxaad inooga sheegi kartaa waxa weeyaan daawudow dagaal culus ma dhicin dagaal lama gelayaan kooxdan waxbaan ridnay bay dadka ku khaldahayaan marka xabaday soo tuurtuureen waxa weeyaan waana kaqeelaynayoo dhankii ay naga firayeen dhagan ka imaan ahayn baan kasoo galnay oo bataatanba wixii laagala soo galay waxba kama bixin waan dilay hubkoodii iyo iyo iyo agabkii kale ay ku dagaalamayeenna gacanta ciidamada dowladda miyay ku jiraan hadda waan la wareegnay wixii faahfaahinaya dib baan kasoo sheegaynaa dagaalku saacadahan uu dhacay aan kula hadlahayo marka wixii faahfaahina dib aan kasoo sheegaynaa laakiinse waxa weeyaan bataatan ba aaga rabdhuure ayay hadda dagaalku ka bilowday wax tuurtuuro ahama islahaayeen waan xeeladayna dhan kalean ka wareegnay marka dhammaanba kuwa gacantaan ku dhignay waan halaynay wixii ay wateenna waan ka qaadanay saldhigga rabdhuure ee aad sheegtay in ciidamada ethoobiya kuwa dowladda gacanta ku dhigeen waxaa lagu tilmaamaa inuu ahaa saldhiggii ugu weyn al-shabaab ku lahayd goboladaasi muxuu ahaa muhiimadda saldhiggaasi marka laga hadlayo howlgallada shabaab halkaasi ay ka fulin jireen markii laga reebo baa weeye aagaasi saldhigga u weyn ee al-shabaab uu sidiisaba koonfurta soomaaliya ku leeyahay meesha saddex meelada ugu weyneed dhowr sano ka hor waxay ahayd buuraha wo waxaa laga saaray baraha weeye hadda waxaa ugu weyn saldhigyada ugu waaweyn al-shabaab ay koonfurta soomaaliya ku leeyihiin rabdhuuray ahayd rabdhuurada maanta ay gacantooda ka baxday wax kasta oo xumo ah oo ummadda soomaaliyeed lagu samaynayo meesha laga fugan jiray ahayd haddana gacantaanada ayay ku jirtaa
howlgalkaasi maanta dhacay kadib xaggee bay ciidamada dowladda kuwa ethoobiya ku wajahan yihiin ma lasoo afjarayaa dhammaanba dhaqdhaqaaqyada shabaab ay ka wado goboladaasi mise waa howlgal maanta un ku ekaa maya dhammaanba waa lasoo afjaraya hadduu ilaah yidhaahdo bay iyo bokool iyo dira iyo hiiraan inay isku furmaan oo isku socodka bulshada si aadiga u noqdaan rajeynayna hadduu ilaah yidhaahdo bishan horteenna ah
inta badan goobaha lagala wareego kooxda al-shabaab waxaa dadka shacabka ay walaax ka muujiyaan sida loo sugayo amniga maamulka iyo adeegyada kale bulshada ma jiraan qorshayaal ku talagal ah oo aad doonaysaan inaad wax uga qabataan adeegyadaasi bulshada ay u baahan yihiin marka aad kooxda al-shabaab dhulalkaasi ka saartaan ha bulshada waxa weeyaan way dib dhacday al-shabaabna dib riday wax qalad muuqda ina dowladda soomaaliya u qaban doontaa waxyaalaha ka muuqda hadda xamar waad aragtay horumarka meelaha kale dowladdu gacanta ku hayso horumarba ka jira bulshadii way soo noolaanaysaa meel kastoo ay gacanta dowladda ku dhigtana waxa weeyaan sidii bulshada amnigeeda iyo horumarkeeda iyo nabadgelyada looga shaqeyn laha ayaan ayaan ku dadaalayna hadduu ilaah yidhaahdo waxaan ugu baaqahayaa ururkan la yidhaahdo al-shabaab waan beegsanaynaa waan leynaynaa ciddii la khalday ee dhalinyaan ah ee jecada laga dhumiyey haysan soo dhiibeen dowladda gacantaa soo usoo galeen hubkaa soo dhiibeen waa la badbaadanayaa ciddiisa soo dhiibtay ee la khalday kuwa gaarka ah ee libeesho caalamku beegsanaysa markii laga reebo dadka dhalinyaradaha ee la khalday ee maskaxda laga dhumiyo waxaan ugu baaqaynaa inay hubkana iska dhigaan ciidamada dowladdana isku soo dhiibaan